habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka dalsanca oo kuwoodu waaweyn aadan helana waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka hirshabelle oo ka hadlay khasaaraha ka dhashay qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan saar roobley madax fara badan oo ka qayb galay salaada janaasada meydka marxuum madaamine oo la keenay magaalada muqdisho beesha caalamka oo cambaareeyey qaraxyadii ismiidaaminta ee ka dhacay magaalada beledweyne ee lagu beegsaday xildhibaan aamine cabdi maxamed maliyadda oo dowladda maraykanka kala hadlay dhamaystirka doorashooyinka iyo deencafinta soomaaliya booliska gobolka nugaal oo ka shiraya weerarada al-shabaab iyo daacish ka fuliyaan deegaanada maamulkaas a ku taabsan kahortaga gudniinka fircooniga oo lagu qabtay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir walaadka wararka dibadda waxaa ka mid ah ukrain oo cagta marisay markab weyn oo dowladda ruushka ay leedahay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa habeen khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay afar labaatanka bisha saddexaad maarso sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada dhegaystayaal warkii habeen radio dalsan oo faahfaahsan madaxweynaha maamulka hirshabelle caali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan madaxweyne guudlaabe ayaa waxa uu mar kale u tacsiiyey ehelada iyo qaraabada xildhibaan aamine maxamed cabdi waa xildhibaan aamino maxamed cabdi oo isku qarxiyo qof isi soo miidaamiyey xubinnimadii xal ahayd sidoo kalena tacsi u diray mas-uuliyiinta dadkii shacabka ahaa ee ku nafwaayay qaraxyadii ka dhacay beledweyne waxa uu xaqiijiyey madaxweynaha in qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne ay ku dhinteen afartan iyo sideed qof oo isugu jiray xildhibawaa ay ku jireen marxuumad aamine maxamed cabdi iyo xildhibaan hore cabdi cali dhuxul halka boqol iyo sideed qof kalena ay dhaawacmeen madaxweynaha hirshabelle ayaa tilmaamay inay jiraan dad fara badan oo dhismayaal ay kusoo dumeen wuxuuna ballan qaaday in dadka qaaba dhaawacyada culus loo qaadi doono meel kasta oo kaalmo caafimaad ay ka helayaan
waxaa dhacday musiibo xalay fiidkii ayaan magaalada beledweyne waxaa nagu qabsatay musiibo xaqiiqdii inteeda la eg waxaa ku baxay dad bulshada indheheediia caqligeediia isugu jira siyaasiyiin culamaauddiin ganacsato iyo dadka dadka dhaqi jiray intaba isugu jiran oo bulshada runti ahaay indhihii bulshada ahay ayaa ku baaba-ay waxaan leenahay intii dhimata ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacantana ilaahay caafiya ayaan leenahay naf iyo maal badan ayaa lagu waayay laba qarax oo kala duwan ayaa ka dhacday magaalada midkii hore wuxuu ahaay qof naftiis ahliga ah ayaa isku duubay ama dhexda ka galay mas-uuliyiin socoto ay ka mid aheeday xildhibaanad aamine maxamed cabdi allah u naxariistee iyo dad kaloo qaaliyahoo la socday intaba meeshay ku naf waayeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay naqdeen dhaawacii markii la qaaday na waxaa la kulmay qarax gaari oo asagana dad badan oo bulshada maaragtay muhiimkeedii oo indheheedii caqligeedii ahay goobo ay ku sugnaayeen oo ganacsato leh oo bulshada qeybahooda kala duwan leh iyo waxaa kulmay gaarigii weday dhaawici ayaa hal meel qaraxaasu iskula qabsayey waxaa baaba-ay oo ku naf waayey dad badan oo ummadda muhiim u ahaay annii ahay dad ganacsataa iyo dad muxuu ahaay magaalada indheheediia intaba waxay ku naf waayeen goobtii runtii xalay ilaa haddeed waxaan aruurinaynay xogtii la aruurinayay dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay in la ogaado ayaan intaas lagu mashquulshanay dad badanaa jiro guryo ay ku dumeen musiibo runtii inteeda la eg ayaa dhacday waxaan leenahay intii dhimatay ilaahay u naxariisto intii dhaawacantana ilaahay caafiya ayaan leenahay inta noola xaqiijiyey inay ku naf waayeen ilaa afartan iyo sideed qof ayaa noola sheegay inay ku naf waayeen dadka dhaawacmana ilaa boqol iyo sideed qofood inay gaarayaan ayaa noola sheegay dhaawac kala duwan ah ee, wa- inta dhaawacantana waxaan leenahay ilaahay caafiyo dadka dhaawaca ee liitana insha allah haddii lay raalli ka noqdo meel kaste wax looga qaban karo ayaan u qaadi doonaa haddii lay raalli ka noqdo inta dhimatana ilaahay u naxariistaan leenahay bulshadan waxaan leenahay maalmaha doorashooyinka nimankan argagixisada aho nabadiidka aho waxay ku dadaalayaan nambar kasta ee meel isugu yimaado ummaddan indheheeda ama caqligeeda ah inay waxyeeleeyaane waxaan leenahay aada ha loo foojignaado ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwanna waxaan leenahay ha la laba jibaaro dadaalkii ha la foojignaado aad iyo aadna ha loo dadaalaan leenahay amniga ha la adkeeyo insha allah haddii lay raalli ka noqdo ma niyad jibi doono bulshada adeegii loo haayay hadday doorasho tahay iyo hadday horumar tahay intaba waa laga shaqaynaa insha allah haddii lay raalli ka noqdo allahna tala saarahaynaa waana dadaalaynaa bulshadana waxaan leenahay ha la foojignaado halla foojignaadaan leenahay laama amnigana waxaan faraynaa inay amniga laba jibaaraan oy adkeeyaan allana waa tala saaraynaa insha allah haddii ilay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin maamulka gobolka iyo mas-uuliyiinta ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaan faraynaa in amniga in amniga wax badan laga bedelo lasii laba jibaaro dadaalkii la dadaalay in lasii laba jibaaro intaas ayaan faraynaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin
ra-iisul wasaare rooble iyo madax kale oo fara badan ayaa ka qayb galay salaada janaasada meydka marxuuma aamina oo meydkeeda maanta la keenay magaalada muqdisho waryaga faadumo cabdiqaadir ayaa warkaan si anba qaadaysa
allah u naxariista waxaa muqdisho la keenay meydka xildhibaanada aamine maxamed cabdi iyo nabadoonkeeda oo shalay ku geeriyooday qarax ismiidaaminaha oo ka dhacay magaalada beledweyne xarunta gobolkaasi hiiraan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble xubno ka tirsan midowda musharaxiinta wasiiro xildhibaano dubab dhaqan iyo ehelada marxuumadda ayaa ka qayb galay salaada janaasada marxuumad aamina iyo nabadoonkeeda aamine maxamed cabdi waxa ay ka mid ahayd xildhibaanada gabdhaha ee aadka ah markaasi u adadka iyadoona lagu xasuusto siday ugu hadashay kiiskay garaanta haliil ee cadaaladda loogu raadinayay geridii ku timid allaha u naxariistay xildhibaanad aamina waxay ahayd mid aad looga wada naxay waxaana ay dhalisay tuhun ku aadan islamarkaana lasoo jeediyey in baaritaan caalamiga lagu sameeyo cidda ka dambeysay dilkeeda beledweyne waxay u joogtay doorashada kursiga ay ku matalayso in mar kale beesheeda ay ugu mid noqoto baarlamaankan koob iyo tobanaad ee soomaaliya haddaba qaar ka mid ah xildhibaanadii ku sugnaa garoonka muqdisho ayaa ka tacsiyadeeyay allah u naxariistay geeridii ku timid marxuumad aamina waxaan halkan tacsi tiiraanyala uga dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ahalkii iyo qaraabadii iyo gacalkii iyo asxaabtii ay ka tagtay eh, xildhibaanad aamina maxamed cabdi oo aan janaasadeedii maanta eraboorkan eh, muqdisho kula dukannay oo xalay toole dadkii eh, la laayay ay ugu horraysay ayadii nabadoonkeedaan janaasa kula dukannay rabbi subxaana wa tacaala qabriga ha u waasiciyo rabbi subxaana wa tacaala qabriga ha u yeelo rawdatun min riyaadi aljanna waxaan ilaahi uga rajaynaynaa khayr gabadh aan khayr iyo wanaag ku naqaynay bay ahaday si saxa muu hadli kari xaloo dhan ma seexanin ma dhimashadeedii marka la ii soo sheegay walaasheen allaha u naxariisto kitaabkeeda midigta allaha ka siiyo janatul firdowsi ayaan ugu ducaynaynaa wax kale oo qaban karno ma lahan intii la dhimatana allaha u naxariisto intii dhaawacana allaha bogeysiiyo oo lagu fuliyey gacmaha khawaarijta lagu fuliyey sidaas ayaannu anugu tuhmaynaa Een, aamina waxay calaamad u ahayd cadaaladda maadaama ay cadaaladda cad- ay- ay- ay maaragtay astaan u ahayd een, waxay xaq u leedahay inay hesho cadaalad hesho ummadda soomaaliyeed een, mas-uuliyiinta iyo cid kastana waxa waaye xaq ayay ku yeelanaysaa waajib bayna ku tahay inay wada wada raadiyaan insha allahu tacaalaa intay qaa- intay doontaba ha qaadato mar ayay cadaaladda hor imaanayaan kuwii soo maleegay muxuu ahaaye to assassinationkaas een, waana muxuu ahaayey wuxuuna la tuhmaya inuu xiriir la leeyahay kiiskii ee muddada dheer ay ka hadlaysay ee cadaaladda u raadinaysay gabadhii maskiinta ahayd ee soomaaliyeed ee sarkaaladda ahayd ee wakhtiga dheer cadaaladdiisa laga hadlaayey ee ma garanaysaa suurtaabi weyday inay cadaaladda maraan dadkii lagu tuhmaayay dilkaas Een, dalku wuxuu gelayaa isbeddel waxaan rabaa inaan fariin u diro xildhibaanada een, muxuu ahaate dooran een, si kastaba ha ku soo baxaan maanta ayaga ayay mas-uuliyaddu saaran tahay waxaa laga rabaa inay ka fakeraan cidda ay dooranayaan kuwa gacmo kudhiiglayaasha gabaadka u ah inayan fursad kala siinin oo ay doortaan dadka cadaaladda difaacaya ee mar walba u taagan ee dalkaanna muxuu ahaayey soo gaarsiiyey meesha hadda uu- maaragtay ay ayagu ay ugu yimaadeen soo gaarsiiyey walaasheen geeridii ku timid xildhibaanad aamin maxamed cabdi ilaahay sabar iyo imaan ha naga siiyo qarankii ka baxday iyo qoyskii ay ka baxday intaba ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qalbiga u qaboojiyo ayadana qabrigeedaas u waasiciyo een, dhib weynaa meesha xali ka dhacay een, runtii een, een, dhaawac badanaa jira dhimasho badanaa jirta ilaahayga subxaanahu watacaala ha u boogadhayo intii dhaawacantay intii dhimatayna allah u بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آه، إنا لله وإنا إليه راجعون آه، waxaa waaye waxaan maanta halkaan isugu nimid oo aan ka tacsiinaynaa geeridii xanuunka badneyd ee qalbiyadeenna taabatay ee qalbiyadda ummadda soomaaliyeed oo dhan taabatay ee, ah xildhibaan aamine maxamed cabdi gacanka xaqdaran ayaa dishay qof kastaba geerida waa dhadhaminaysaa laakiin geerida ayaa kala xanuun badan geeri waxay ahayd muudkeenna beddeshay geeri waxay ahayd dareenka dadka soomaaliyeed oo dhan beddeshay ilaahay ha u naxariisto kooxaha argagixisada oo arxanlaabayaasha ah mar kasta waxay laayaan iliidka dadka soomaaliyeed laakiin tanu tii waa ka beddelan tahay cidda fududaysay ee, hawshii lagu dilay aamine maxamed cabdi cidda fududaysay ciddunbaa fududaysay ilaahay aysan wax ka qarsooneen maalin unbayna cadaalad hor imaan doontaa insha allahu tacaala marka qoyskii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay ilaahay waxaan ugu rajaynayaa ilaahay inuu samir ka siiyo ayadani jannada iyo fardowse ilaahay uu ka waraabiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maalnimada beri ayaa la filayaha in aas qaran loogu sameeyo magaalada caasimadda muqdisho islamarkaana lagu wado inay ka qayb galaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya faadumo cabduqaadir raadi i tv-ga dalsan muqdisho
way mahadsan tahay faaduma doorashada kursi ka tirsan kuraasta golaha shacabka baarlamaanka iyo tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta oo khamiisa ka qabsoontay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kursiga tirsigiisa hoob toban iyo kow ayaa waxaa ku tartamay laba musharax oo kale ah maxamed cumar barrow iyo cabdirasaaq maxamed cumar oo sanadihii lasoo dhaafay ku fadhiyay kursigaas marna soo noqday wasiirkii hore ee amniga xukuumadda soomaaliya doorashada oo ahayd hal wareeg ayaa waxaa ku guuleystay kursiga kow iyo toban cabdirasaaq maxamed cumar oo hore uga fadhiyay kursigaas wuxuuna helay codad gaaraya konton iyo shan cod halka musharaxii kale ee maxamed barrow isna uu helay afartan iyo lix cod waxaana halaabay hal cod door- guddiga doorashada dowlad goboleedka hiirshabelle ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii maanta ka qabsoontay magaalada beledweyne iyagoona shaaciyay in kursiga tirsigiisa hob kow iyo toban ugu guuleystay cabdirasaaq maxamed cumar doorashada ka dhacda beledweyne ayaa ka duwanay doorashadii hore waxaana een, musharaxiinta ku tartamaysay iyo ergooyinka doorashada dhammaantood ay madaxa kusoo wada xirteen amaro guduudan taas oo ay muujinaysay sida ay uga xun yihiin qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kuwaas oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana dadkii qaraxyadaas ku dhintay ee ka mid ahaa een, allah u naxariistay marxuumadda xildhibaan aaminah maxamed cabdi taliska booliska gobolka nugaal ayaa ka shiray weerarada al-shabaab iyo daacish ka fuliyaan deegaanada maamulka puntland waryaga maxamed ayaa markaan kasoo diray magaalada garowe
taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal gaashaanle sare xuseen cali maxamuud oo shir guddoominaya shir ay ka qayb galeen taliyayaasha saldhigyada koontaroolada iyo kuwa heeganka ayaa ka warramay xaaladda guud ee amniga caasimadda isagoo bulshada magaalada uga mahad celiyey siday ula shaqeeyaan ciidamada taliyaha oo la hadlayay taliyayaasha saldhigyada garowe ayaa sheegay in afartan iyo sideed saac in ka badan aysan saldhigyada garowe ku xirnaan karin maxaabiis aan la horgeyn maxkamad sida uu hadalka u dhigay
marka ugu horeysa waxaan bulshada gobolka nugaal la wadaagaynaa xaaladda guud ee gobolka nugaal inuu yahay nabadgelyo wax dhibana ka jirin xaaladda nabadgelyadana ay boqolkiiba boqol tahay ciidamaduna ay ku jiraan shaqooyinkoodii loogu talagalay waxaan marka hore aad ugu mahad celinayaa shacabweynaha gobolka nugaal gaar ahaan caasimadda sida ay noola shaqeeyaan oo ay ciidanka booliiska ula shaqeeyaan gobolka nugaal waxaan leenahay dhammaan culimada iyo odayaasha dhaqanka iyo haweenka iyo ganacsatada iyo dhallinyaraduba uga mahad celinaynaa shaqadii wanaagsanayd oo aan wada haynay inay sii laba jibaaraan oo ay wakhti ku bixiyaan ciidanka booliiska inay la shaqeeyaan alla alligeed ayaa amnigu inuu ku xaqiijimi karaa waxaan kaloo bulshada u sheegayaa gaar ahaan caasimadda inay xaafadaha iyo waxa weeye laamaha ay si gaara ula shaqeeyaan saldhigyada iyo meelaha roondada dhammaantood waxaan rabnaa in guryaha leyrka lagu xiro oo luuqyada iyo wadooyinka mugdiga ah uu guri walba uu leyrka shido laambad wax weyn ma yeelayso laakiin waxay keenaysaa amni iyo in la arko cid kasta oo maraysa waxaan bulshada ugu baaqaynaa inay gulubadaas ku xidhaan oo leyrkaasu shidmo oo amniga qayb ka noqdo oo qof kasta oo maraya iyo cid kasta oo tuuga la helayo ciidankana waxaan faraynaa inay shaqadooda labajibaaraan dardargeliyaan cid walba amaameertii la faray ay fuliso iyadoo lagu joogtayn doono cid walbaba shaqaday hayso meeshay ka hayso iyo sayoo haysoba lagu jegarayn doono waxaa laga doonayaa qof kasta oo salli ku xidhan afartan iyo siddeed sac wax ka badan inuusan ku xirraan karin oo sharciga la geynayo ama la sii daynayo oo dembiga lagu waayay intaasba waxaan rabnaa in la dardargeliyo oo bulshaduna ay noqoto qaybta ugu wanaagsan ka qaadato aad iyo aad ayaanu rajaynayaa inay intaasoo wada shaqaysa oo meel wada jeeda inay nabadgelyo noqon doonto inay dhinu wada jeensan doonto waxaan fariin yar u dirayaa khamriilayaasha habeenadaana amoodo inay xoogaa dareen kale aan ka arkayo iyo meelaha ay joogaan inay booliisku tallaabo sharciga ka qaadaan cid walbana ay ku amran tahay nin khamriilaa ama cabaya ama sita ama la maqlo inay sharcigu ay soo qabanayaan oo laga rabo inay sharciga keenaan maxamed xuseen dheere wararka tvga dalsan garowe
guddaan warkii habeen dhegeysa aad ka dhegeysanaysiin radio dalson waan egintaa ciddii warkii igu soo ega waxaad dib weli kartaa radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel